anna oo ku mid ee odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya magacayni la raaw malaag cali malaag xasan ali khataar yaa wayba sin akhriyeey warqadka qoran shir jaraa'id odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ha ku bati iyo sin akhriyee sidan iyo ku bilaawdaas bismillahi raxmaan iraxiim golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ku socota guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya baydhabo ku socota golaha aqalka sare federaalka soomaaliya muqdisho ku socota golaha shacabka federaalka soomaaliya muqdisho ku socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya muqdisho og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muqdisho og ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya muqdisho og xubnaha beesha caalamka rugtooda ujeeddo go-aan golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya waxaa dowlad goboleedka koonfur galbeed u qorshaysnaa u qorshaysneed in ay ka qabsoonto doorashada madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya toddoba iyo tobanka bisha ko iyo tobnaad laba kun siddeed iyo tobanka doorashadani waa tii ugu horreysay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ka qabsoonta oo ay dooranayaan madaxweynaha mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed taasoo ka duwan tii ka horreysay oo ay doorteen madaxweynaha odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka ay soo xuleen intaa kadib waxaa dhacday doorashadani la filayey in ay qabsoonto toddobiyo tobanka nofembar laba kun siddeed iyo tobanka ay faragelin qaawan ku soo qaaday dowladda federaalka soomaaliya faragelintaas oo ah musharaxiinta qaar ka mid ah in ay la safatay oo ay soo siisay lacag fara badan iyo baabuur aan xabaddu karin iyadoo si cad u diiday musharaxiin ka mid ah musharaxiinta in ay isa soo sharaxaan waxaa kaloo intaa dheer xildhibaanadii koonfur galbeed oo la filayey in ay u cadaalad falaan musharaxiinta oo ay u daabushay magaalada muqdisho sidoo kale waxay lacagow laaluush ah ay siisay xildhibaanadii halkan laga qaaday iyadoo xildhibaanadaas aan kor ku xusnay amar ku siisay in ay doortaan musharax ay iyagu wataan sidaa daraaddeed odayaasha dhaqanka oo ah marjaca koonfur galbeed soomaaliya iyagoo cuskanaya qodobka lixdamaad farqadiisa c d g ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay go'aan ku gaareen in dib loo dhigo doorashadii loo ballansanaa ee toddobiyo tobanka nofembar laba kun sideed tobanka sababaha kor ku xusan awgeed intaa laga helayo jawi deggan si sinaan fursadna uga heli karaan musharaxiinta iyadoo la ilaalinayo nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka koonfur galbeed soomaaliya haddiise aan sidaa la yeelin wixii dhibaato ee ku yimaada koonfur galbeed waxaa dusha u ridan doona madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka soomaaliya
maanta oo taariikhda eta litii bili kow iyo tobanaad laba kun tumiyo sideeda odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya mayha saareyna bayaan oo ku saabsan xaaladda jirta koonfur galbeed sida isiimil hortinlinka akhri si isin ku warqabtaan beryahan may socday fargelin qaawan fargelin dhaaftay maanta shangelin oo qaawanaa socota sidaasi daraadadee mayna ku socota dowladda federaalka soomaaliya may iska deeshay inay shacabkan koonfur galbeed yaa iska durto may iska deeshay inay horumarkii socday yee roojido may iska deeshay inay ummadii koonfur galbeed wada deganaaytay walaalkahay dhibaato badan geysadaan sidii haddaba qoraalkan ku arkaaseen xildhibaanadii sharafta lahaa ee una shalay haddooran yaa intii la aruuriye magaalada muqdisho isla waktigan hadda la roog xayiran unuuna anii meelo doorashoku ku sugaanay barnaamij guddiga doorashada liinsuubiya ini gudadan lafadaya meelo lakahay markii un aragni dhibaatada haniifoodleh oo aayaha ka talinta koonfur galbeed weyqaas markii un aragni markii un aragni dhibaatooyinka badan oo musharaxiintan meelo haaska sharahayaan ku qabsadaas un aragni markii un ena odayaalkii dhaqanka markii una ena marjaci koonfur galbeed sida la sheegay oo bayaankan ku argaaseen may go-aaminaya ini doorashadii dibleindhigo saliin halo xasilooni waarta oo uu mudan iska badbaadada saliin halo xasilooni liiska doorada intaas un oo fiiriyaana oo sharciyaddii koonfur galbeedna niinbidhanayaas qodobka lixdamaad farqidihiis haddee meelo laka xusaayo kuma dayin yaa may go-aansanay odayaalka dhaqanka koonfur galbeed in doorashadii dibliin dhiko maslaxatal umaa ku fiirini haddii la allah arrintaasi laka socdo waayo oo dhibaato ku kooyto oo dowladda federaalka isku dhega tirto ciidanha ka daabalo amba xildhibaano kale haddana meel kale niiska ka weerto oo wala nin dhamayna amba nhayna sharci nhayna yaa ka saarto dowladda federaalka unku digaan arrintaas beesha caalamka mayba ka codsadaane haddii unaena dhaqanka koonfur galbeed in arrintaasow oo saansaanteeda ning muuqati nabadgelyo xumida dheliyaasa oo ning muuqati dimuqraadi la-aanta dheliyaasa oo ning muuqati inuu mudan koonfur galbeed lakawiiga lafadaw inii may ka codsadaane iniyo ka horseedaan oo arrintaas li marna liin aqbalan may kale ku digaane musharaxiinta ini indhaga nuglaadaan warka odayaashooda in sheegaan una qofna ma jeelinini qofna ma neebinini una may neebnaa qofka dariishada ha ku galaa neebna may jeelnaa guriga ganjeelshay kan ha ku galaa jeelna may neebnaa kan sharciga diidaha neebna may jeelnaa kan sharciga ogolaa jeelna sidaasi daraatatiya qofna qof ini unku heloyna ma fadaano laakiin qofkii qarjajaah ka socda odayaga onagshay markii isu tarbiyeeya waxyaalaha xun oo isu ka dhaqma hoob araga ja iyo lee ku hor istaagay una may beenaa ini sidaasi oo kalean dhaqanno beesha caalamka mar lamaad mar saddexad may ku codsadaana haddii unan dhaqanka erna ini unana ninka takrifalno may ku codsadaane in dastuurkana dowlad goboleedka koonfur galbeed la tixgeliyo may ka codsadaane xildhibaanadii nanooqaada inay dib lahninka naqo may ba codsadaane inay wada hadal la furo soomaaliya ha baabaaday dowladnimadeeda urdun waaye tan unanto ka dhisnay koonfur galbeed iyo tan dowladda federaalka federaalka una ha dhisnay dhammaantoodaba urdun waaye may fadaane waxyaalahaas urdunka fiidas yarta bahaaso ini liingoyna beesha caalamka iyo barbaariyaasi dowladdan ha naqotoy federaal ha naqotoy dowlad goboleedo may fadaane waxyaalaha hadda laka socda jid sax amae jid umadan soomaaliyeed ka baaba'aasu jid onahow dimuqraadiri dimuqraadiyadii shalay layska rahyahi lakukubarmaawo sidaas daraaditiya beesha caalamka kana naqaana dowladaha igad kana naqaana may lena inay arrintaas waa laku qabado amniga koonfur galbeedna beesha caalamka xidhaa ku saaran gaar ahaan dowladda igad dowladaha igada xil ku saaranyi may baa ka codsadaana inay na garab istaagaan unu dhaqankii ah lanko xil fadaw wali fadawa suubiye unu xil an fadaana umudan nabadgelye fadaana unu may fadaana ini umudan hormarto sidaas daraadatiye ini lan oo siyaasi ana liindhaga nuglaanin liindhaga nuglaado odayaasha dhaqanka oo jeel nabada in liindhaga nuglaado ammaankana waa laku qabda beesha caalamka iyo igad gaar ahaan kuwa koonfur galbeed rooga amasom gaar ahaan dowladda etoobiya dadku ku rooga codsigaasi hanjeediyaana eed iyo eed iyo kurbadaana zaayidangata may falaana fargelinteenana noo dhaafo jawi isfahmna in laha ka dhawaado ciidamada beliiska may faraanaha iniyo qabiilan naqan ini nabadgelyada sugan oo lan walbaba oo biliis ah qabiil ma ah shalay qabiil aylala ku sheegnay rungu laakiin maanta may buu ahaa ciidamo oo oo qaran waay may ka codsadaan inay yoona amniga ilaaliyaan ciidamada militariga ciidamada nabad sugidda kuwa asluubta oo kuwa dambiilayaasha galanta ka haayaan dhammaantooda in niyad yabna odayaalkiin arooga dawladdiin a jarta dastuura lata malsiin afgambiyaw insha allahu tacaala maybasin ku codsadaan lan walbaba sidii hadhow wardin shayleynka xisaabay waxyaalaha usan qabadi in lan walbaba hoolaas adkaayo nabadgelyadaas adkaayo ka codsadaana godoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed mayba jeelnaa in isu sharciga ilaaliyo dadaalo hortaba dadaalay eedan dadaalay lan loo yar ewaayo lan walku hoos bahayang ma eh in isu dadaalo sidii awalban dadaalay isun dadaalo insha allahu tacaala xilligan lakajaro oo dhibaatada badan hanii la gudboonati sidii liinku fursado lahay ini ka odayahaan usunan ka shaqeeya anku baaqana qolooyinka musharaxiinta may baan ka baaqane dhammaantooda kii haddixil haayi iyo kii xillaan haayi dhammaantooda in nabadgelyada ku qiib galaan inii la fahmaan walaa odayaashooda fahamsinyiin odayaalka may fahamsinyiina in leis doorado lan walbo wiil koonfur galbeedan dhaladi xaqin leye us-oshalees eye liinka daabanayn inuu la doorado fadaana nabadgelyadaas inini kala shaqaytana kusiin ku codsadaana lan walbana ini may fadaana ini isan is aragdan kursigoo layla fadahay laakiin walaala etin mal shaltam doqomay laray haddiiba lan lahamadawiyo araga in la nacyan malaya marki lankilisa hamadawa laku shisheego isan aragdan lankin ley waayo ogaado taasna hada wabilahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waliba ka sheegdana in doorashada waktiga la kordhiyo waktiga laka kordhiyo ma bilaa ma libilowda ma shanbilowda ma sinada sahansaartan qaabna adeer ma aano haddii xasilooni la helo bal gudaasha xasilooni la helo ni doorashada jiitantu ma fadaan laakiin haddiiba takrafal jaro intii allaale ilaa xalkaas luku helaa socdaas haddii ilaahay ka raadan
maadaama baarlamaan meelika jiro baarlamaan wada doorada odayaalka lamada golo haddii khilaaf ku dhahdhiyo qodobkii lixdamaad farqadiisa si araga doontoon sinsiyaana buggii oo yawadna iyo tibaaxasa amba qeexasa in odayaasha dhaqanka marjaceyin markii wal halaabanyo hor istaag leyin markii wal suubadaana garab istaag leyin intaasba sharcigana siya wal una la isku erahayna maya awalna ilaahay anin xukumi sidaadaba markii mas-uuliyadana nasaari iyo qabaa'ilada soomaaliya lan walba hor joogasho ah inay mas-uul ku saaranyi ilaahaniyo xukumi haddana may daaranganaa in mas-uuliyaddaas una qaadano haddii ilaahay ka raali noqo barlamaanka may larey mindilwiinow lankii duubiya kuwin barlamaanka una odayaashiisa una kuwin sharciyada aan siini sharciyaddii una aan siini haddii baalmaraan oo amba gududu waayaan inay jidkaha kasridna una iyo sharcigaasni ogole wabilahi tawfiq